iyadoo maanta la soo saaray liiska musharaxiinta u baratamaya xubnaha aqalka sare gobollada waqooyi ku matalaya baarlamaanka aqalka sare ayaa xildhibaano horay ugu fadhiyey kuraastaasi waxay sheegeen in laga reebay taanay u arkaan sharci darro senatar nuure faarax jaamac oo afartii sano ee lasoo dhaafay ku fadhiday kursi ka mid a kuraasta haatan ay ku baratamayaan laba xubnood ayaa waxay sheegtay in laga reebay ayna u aragto sharci darro ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayay ugu baaqday in uu wax ka qabto cadaalad darro ay sheegtay in ay ka jirto xubnaha aqalka sare ee maanta lasoo saaray liiska maanta uu soo saareen guddoomiye cabdi xaashi iyo ra-isul wasaare ku-xigeen mahdi ku-xigeenka dalka mahdi kuwaasoo runtii markii horeba aan loo arkaynay inay ahayd delqaaf nin wax doonaya isaga oo doorasho raba in maxay haytay uu garsoor kuu noqdo haddana waxaan aaminsanayn qadarta allah iyo maxay tahay inuu ilaahay bixiyo waxa maxay haytay maskabka ilaahay bixiyo waxaa la yaaba maama oo ummadda soomaaliyeed aanu rabnaa inaanu u ifino kursiga guddoomiye cabdi xaashi keligiisaa ku qoran waraaqihii iyo heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaadhay muqdisho ee maxay haytay ka hadlayay ee baarlamaanku ansixiyena waxaa ku qornay kursiga ugu yar waxaa ku tartamaya laba qof waxaad moodaa inuu sharciga baalmarsan yahay kursiga guddoomiye cabdi xaashi oo keligiis boqoray oo keligii xidhay xataa uu diiday inuu u yeedho qof xataa uu malxiisyadii ay ka xishoodeen maamul goboleedadu keligood inay keenaan malxiisya keenteen inuu malxiis keeno ummadda soomaaliyeed iyo guddida doorashooyinka iyo ra-iisul wasaare rooblena waxaanu rabnaa inaanu u iftiimno liiska maanta soo baxay dhammaantiis wuxuu ka fogaya xaqiiqada